wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay heegan geliyeen iyo feejignaanba shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay hubiyaan lana socdaan dadka imanaya somalilan iyadoo shaqaalahan la sheegay in heegan lagu geliyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa waxaana wasiirku isagoo arrimaha ka hadlaya uu tilmaan ka bixiyey sida adduunku isugu wada xidhan yahay xidhiir ganacsina somalilan ula leedahay arrinta hadda adduunka kusoo cusboonaatay fayraska cusub ee coronavirus oo inaguna inaga lafteennu in dee bayaacmushtal iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeyo wadamada adduunka inaynu u diyaargarowno ma jirto iminka khatar aan leenahay khatar baa jirto oo ama kays been oo aragnay ilaahay naguma keeno waan ka ducaysanaynaa laakiin haddana diyaargarowgeeda iyo iyo abaabul inaynu gallo oo insha allahu tacaala dadka inaga tegayna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baadhno oo baadhitaan macquul oo baysiga aynu sameyno si dee ilaahay ma keenay haddiiba ay dhacdo aynu aynu uga feejignaano intaasaanu samaynay shaloo u dambeysay shir ilaa saddex saacadood aanu gallay oo dhammaan khubradii wasaaradda caafimaadka ah talooyinkii laisla qaatay waxaa ka mid ahaa in goobaha waddanka laga soo galo aanu laba qaybood u qaybinno madaarka hargeysa dekadda berbera iyo wajaale ay noqdaan saddexda meelood ee xoogga aynu aynu saarayno meelaha kale laga soo bilaabo lowya caddo xariirad awbare iyo yubbe iyo tukaraq aynu intaana ka dhigno muxuu ahaa raaca labaad oo iyagana aynu si guud dadka wacyigelin aynugu sameyno adeega caafimaad ka shaqeeya marka taasi waxay keenaysaa inaynu insha allahu tacala de aynu waxba insha allahu iman mayn lakiin de aynu diyaar garowgii aynu sameyno heerka labaadna waxaanu qoraal u dirnay w h o hay-adda caafimaadka caalamka oo imigaba ku howlan in la fahmo xanuunkan geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhambaal u diray shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ciidamada booliska kuwaasi oo dhammaantoodba la sheegay in heegan loo geliyey in ay si dhow ula socdaan isagoo madaxweynuhu soo hadal qaaday in la dhisi doono teendooyin iyo hoolal haddii loo baahdo dadka lagu hayo ama lagu baadho maanta muhiimadda ugu weyn halkan anu jeegna waxa weye gurmadkan caafimaadka marka hore qolada eerboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendooyin dhisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo la deganaan karo oo degdeg markiisa waa laska rabaa dhulkii waa haysaan dhaqaalaha la soo galay lakin waa bilaabaysa halkan waxaa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska mar haddii ay gurmud tahay ciidan ubaa la rabaa ee waxaa la rabaa eerboortka rakaabka soo degaya inantaa neerasi markay far taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo qofka aan eegno marka waxaa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo booliiska iyo ciidamadu inay aada gurmudkan u galaan oo baasirska soo degaya ay controolkooda qof walba in la hubiyo mxmedeye kale deetana wixii instructionsna amarka dhakhaatiirta la fuliyo waayo waxaa la lasma taaban karo lama salaami karo looma dhowaan karo ma jiro dee saas khalkhal ma jiraa laleeyahay khalkhal ma jira laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halkaa waddadu sidii la filaya wax u fulaa dadka kale ee ama soo dhoweynaya ama cusbitaal ka shaqaynaya inta ay dhakhaatiirtu u xadideen soo dhaafa waa ku ekaado dhakhtarada halkan waad kala dhisana emergencyga teendooyin keenaya waa la dhis gurmud kalena diyaar baa looyahy wixii gurmada saacadda haddii aanu dhaqaaqno inta halkan intay tahay kabashkabash geli mayno garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa ayaa ka mid ah goobaha ay diyaaraduhu soo fadhiistaan maalin kasta kuwaasi oo ka yimaada wadamada jabuuti etoobiya isutagga imaaraadka carabta iyadoo diyaaradahaasina ay sidaan dad kala duwan iyadoo sidoo kalena dad fara badani ay ka raacaan ama ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa dhawaaqan maanta xukuumadda somalilan ay sheegtay inay heegan ku gelisay shaqaale gaar ah oo loo tababaray hubinta iyo la socodka cudurka coronavirus ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ay somalilan ka hadasho tan iyo intii xunuunkaasi uu ka dilaacay waddanka shiinaha khadar maxamed cakule v o a hargeysa